halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o e somaali com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan waa sabti saddex iyo tobanka bisha sebtembar sannadka labada kun afar iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda habeennimana waxaa ka mid a ciidamada la dagaalanka argagixisada yuganda oo howlgallo baaritaanno ah ka wada hoteello ay soomaalidu ku leeyihiin magaalada kambaala xaafada soomaalida ay jirto oo baseyi la yidhaahdo laba hoteel oo ka mid ah ayaa baaka la galay baaris ilaa hadda saacadaan kula hadlayo toban daqiiq ka hor oo aan la hadlay meesha dadka jooga oo degan ay ii sheegeen in weli muxuu ahaa hoteeladaas lagu jiro
safiirka soomaaliya ee uganda ayuu ahaa oo aan ka waraysanayno baaritaankaasi ku saabsan hoteello ku yaalla magaalada kambala barnaamijyadii martida mikrofanka ayaad maqli doontaan iyo caweyska washington iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka
mid ka mid a saraakiisha ciidanka la dagaalanka argagixisada soomaaliya oo lagu magacaabi jiray maxamed qaybe ayaa barqanimadii maanta waxaa lagu dilay weerar ka dhacay agagaarka soobe ee magaalada muqdisho sarkaalkan ayaa weerarkani waxa ku dhaawacmay waxa uu ku dhaawacmay markii dambena wuxuu u dhintay dhaawacii soo gaaray ma jirto wax wara oo kasoo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya oo la xiriiro weerarka lagu dilay sarkaalkan balse ururka al-shabaab ayaa waxa ay sheegteen inay dileen taliyo ku-xigeenkaasi ciidanka ee la dagaalanka argagixisada
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa ku sugan dalka masar safar qayb ka ah socdaal uu ku kala bixinayo gobolka oo uu ku doonayo in taageerada buuxda ee dalalka gobolka uu helo isbahaysi caalami ah oo lagu wado inuu la dagaalamo kooxda daacish ee haysata qaybo ka mid ah dalka ciraaq iyo syriya keeri ayaa kulamo kula yeeshay magaalada qaahira maanta oo sabti ah madaxa ururka jaamacadda carabta nabiil al carabi madaxweynaha masar cabdulfataax al siisi iyo wasiirka arrimaha dibadda ee masar saamix showkari maraykanka ayaa ka shaqaynaya sidii dagaalyahanada daacish oo uu dhowaan duqaymo kula beegsaday waqooyiga ciraaq uu ugu heli lahaa isbahaysi ballaaran oo dhulka kula dagaalama saraakiisha maraykanka ayaa hadda bilaabay tallaabooyin ay sheegayaan inay ka dhan yihiin daacish iyagoo ugu yeeraya dagaal afhayeeno hadlay aqalka cad john enest ayaa sheegay in dagaalka ka dhanka ah daacish uu la mid yahay dagaalkii ay horay ugula jireen alqaacida
madaxda dalka uganda ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen waxay ugu magacdareen koox argagixiso ah oo ka tirsan ururka al-shabaabta soomaaliya kuwaasoo la rumaysan yahay inay qorsheynayeen inay ka geystaan weeraro mustaqbalka dhow dalkaasi saraakiisha safaaradda maraykanka ee kambala ayaa waxa ay ku dhawaaqeen arrinkan sabtida maanta iyaga oo sheegay in uganda ay kordhisay amniga meelo muhiima sida gegida caalamiga ah ee intebe madaxda welima aysan sheegin bartilmaameedyo cayiman laakiinse la taliyo safaaradda maraykanka ayaa wuxuu uga digay muwaadiniinta maraykanka booqasho inay ku tagaan meelaha qaarkood guryahoodana ay ku nagaadaan amaba ay raadsadaan meelaha amni darada ah isla oo ay raadsadaan aanrahde meelaha amni darada ah warkan ayaa tan iyo wakhtigan aan la cadeynin xaalka sida uu yahay iyo goobaha sida weyn looga shakisan yahay
ra-iisul wasaaraha ukrain ayaa sheegay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu doonayo inuu burburiyo madax bannaanida ukrain inkastoo uu jiro heshiis xabajoojina oo ay fallaagada iyo xukuumadda ukrain wada gaareen isagoo ka hadlayay shir caalami ah oo ka socda magaalada kiyef maanta oo sabti ah ayaa ra-iisul wasaaraha ukrain arseni yatsenyuk waxa uu sheegay in hadafka master putin uu yahay inuu qabsado ukrain oo dhan oo horey uga tirsanayd midoogii sofiyeeti ee burburay ra-iisul wasaare yatsenyug ayaa dhinaca kale u riyaaqay cunaqabataynada cusub ee dhinaca dhaqaalaha ee ay reer galbeedku ku soo rogeen ruushka midooda yurub iyo maraykanka ayaa ballaariyey cunaqabatayno beegsanaya waaxaha tamarta maaliyadda iyo difaaca ee ruushka iskuday cusub oo ay ku doonayaan in moscow ay u ciqaabaan faragelinta ay ku hayso mushkiladda ukrain ciidamada wadamada indiya iyo bakistan ayaa waxa ay u istaageen dadaallo lagu samata bixinayo kumanaan dado oo ay qarqayeen daadadkii ugu darnaa ee sannada la arko ee dhoobada monsoon inka badan isbuuc oo ay socdeen roobab xooggan ayaa waxa ay sal u noqotay daadad iyo ciid qoyan oo soo duntay taasoo xaaqday guryo iyo waddooyin fara badan ugu yaraan afar boqol toddobaatan iyo afar dada ayaa ku dhintay wadamada hindiya iyo bakistan oo ay ku soo rogantay ciiddaasi qoyan saraakiishu waxa ay sheegeen in daadadku ay aafeeyeen in ka badan hal dhibic sideed milyan oo dada iyadoo kumanaan dadana ay ku gurya beeleen daadadku waxay ugu khasaaraha ugu badani u geysteen dhulka indiya ee maamusho ee kashmiir iyo gobolka bariga bakistan ee bunjab
halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen wadaacadda v o toos idinkaga imaanaysa magaalada washington fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal mar kale ayaan hawadan ka leenaa meel kastoo aad naga maqlaysaan sidii aad warkaba ku maqlaysin ciidanka la dagaalanka argagixisada uganda ayaa wada howlgallo baaritaano ah oo ay ka fulinayaan hoteelo ay soomaalida ku leeyihiin magaalada kambala ee caasimada waddankaasi howlgalkan ayaa dhashay kadib markii ciidanka booliska uganda ay heleen warar sheegaya in goobahaasi ay yaalaan waxyaabaha qarxa safaaradda maraykanka ayaa dadka maraykanka ee kambaala u digtay kulana talisay inay guryahooda joogaan saare cabdi axmed ayaa qadka taleefonka ee kambaala kula xiriirtay safiirka soomaaliya ee dalkaasi uganda sayid axmed sheekh daahir waxayna ugu horreyn weydiisay waxa uu yahay howlgalkan arrintaas baarista arrin horey u jirtay ma aha waa arrin uun maanta bilaabatay ilaa hadda intaan ognahay xaafadda meelaha kale kambala kama warhay laakiin xaafadda soomaalida ay jirto oo faseyi la yidhaahdo ama hotel oo kamid ah ayaa saaka la galay baaris ilaa hadda saacadaan kula hadlayo toban daqiiq ka hor oo aan la hadlay meesha dadka jooga oo degan ay ii sheegeen in weli muxuu ahaa hoteeladaas lagu jiro wax ka soo baxayna ayan jirin dad banaanka ka yimid oo gelayaan hoteelka ayan jirin marka labada hoteela da soomaaliya ay leeyihiin ayaa keli ayaa baariska hotel laakiin magaalada inta kale xaafada ah wax wax ka jira oo dhibaato ama jiraan dadka caadigeeda ay u ganacsanayaan waa socdaan ambashtor siid axmed bal waxaad ka warantaa labadan hotel ee soomaalidu ay leeyihiine ganacsigooda waxa ku gaarka ah tan iyo wakhtigan waxaad ka warqabtaan ma jirtaa oo hadday noqoto safaaradda iyo diblomaasiyiinta soomaalida lala soo socodsiiyey maya maya zahray waxna lala soo socodsiiyey ma jiraan labadan hoteelna waxay un kamid yihiin hoteelo kaleo dadka dadka soomaalida hoteelo badan bay ku leeyihiin xaafadaas kala duwan labadan hoteelna labada waxay kamid yihiin hoteelada wax gaar u oo annaga horey aan u maqalnay ma jiraan baarista saakan loo galay ma ogiye safaaradda wax lala soo socodsiiyey ma jirto mana filaayo marka arrin national security iyo baaris security marka ay la xiriirto inta badan communication badan ma jiraayo maantan haddana sabti weeye marka annaga markaan maanta aan maqalnay gelinkii hore markaan maqalnay nin kamid ah diblomaasiyiinta ayaan inuu soo xaqiijiyo ayaan muxuu ahaa u diray meeshii tegay labada hotel toos ma ma tegin oo toosadeed markaas maba haboona in oo in in toos la abaaro ilaa operationka dadka ku jiro madaxdoodii si laga arko laakiin goobtaas marka labada hotel sidaan ku sheegay wax gaar u aho laga dhibaato ahoo horeyna looga sheegayna ma jiraan hoteelada soomaalida ay lamid ahaayeen ma sheegi karo marka asbaabta labada hotel keli loo galay ma sheegi karo gaara marka saaka aroorti sida loo galay tan iyo waktigaana wuu socdaa baaritaanka had marka telefoonka uu soo dhacay toban daqiiqo ka hor mar walba waan la hadlaa toban daqiiqo ka hor ayaan la hadlay qof kamid a odayaasha soomaalida oo aagaaska agdhow oo marka waxay yidhaahdeen sidii loo galay weli waa lagu jiraa dadkii markaa ku jirayna banaanka wax laguma soo bixin dad banaanka sekagay oo gudaha galana ma jiraan marka baaristaas ilaa hadda waa ku socotaa marka waxaan sugaynaa waktiga ay soo dhamaato ayaan darbiga waa lagu soo sheegi doonaa dadaa meesha moojo waata ogaantaa dad laqaqabtay oo hoteelka laga soo saaro oo la xirxiray ama kuwa lagu raad joogo waxaad la socoto maya walaalay dadka aan la hadlayo dadkii meesha tegay ilaa hadda wax hoteelkaas laga soo saaray oo meel loo wada ma jiraan waa la galay dadkii ku jiray hadde intay ahaayeen ma garan karo aniga dadkii ku jiray oo markaas ku jiray sidooda ugu jiraan security wax baarahayeyna meesha ku jiraan wax kale oo hade dee oo culeys oo jiro oo jidadka iyo xaafadaha kalena ma jiraan waa un labadan hotel arrinku aad waaye labadaa hotel bes waa tahay safaaradda maraykanka ee dalkaasi ee uganda waxaa laga soo saaray digniin ee la leeyahay in xaalado khatara ay ka dhici karaan xagga amniga halkaasi marka howlgalkan iyo digniintii arrinka safaaradda ma wada socdaan oo ma wax xiriir ay leeyihiin baad is leedahay yani sidaan la socotay dalkii muxuu ahaa dowlada soomaaliya lagu diray wixii ka dambeeyeyba security-ga east africa aada hadda aan joogno aad buu u sarreeya level meesha levelka u dambeeya jooga maxaa yeelay meel walba dadkaas inay muxuu ahaa aargoosi waxay samayn karaan inay sameeyaan inay isku dayayaan waa la ogyahay marka midda hadda la xiriirta oo tiri safaaradda maraykanka ee kambala yuan ay ku leeyihiin dareenka ay muujisay oo arrintaas la xiriirta in la yaraysta ma aha marka lama yaraysanayo securementa marka warba haddii la helay in warkaasu laga soo jignaado wax walboo la xiriira arrimaha securityga marka xiriir waa waa leeyihin waa yeelan karaan sida macquulka ah
kaasi waxa uu ahaa safiirka safaaradda soomaaliya ee dalka uganda sayid axmed sheekh daahir oo qadka taleefonka goordhoweed ugu warramayay saare cabdi axmed
waa tahay habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waa kan cabdilcasiis xuseen cismaan oo nala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kaliya barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkanna barnaamijka waxaa marti iigu ah maryan cariif qaasim oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya islamarkaana madax u ah guddiga baarlamaanka ee dastuurka maryan oo ku sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka ayaan wax ka weydiinayaa hawsha dib oogista dastuurka soomaaliya iyo weliba qodobada ka tirsan dastuurka ee ilaa haatan weli muranku ka taagan maryan ku soo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda v o waa mahadsantaha waa dhawah waa tahay maryanay sidaan la soconno dastuurka soomaaliya ee qabiyada ah waxaa la ansixiyey muddo haatan laba sannadood ay ka soo wareegatay dhowaanna waxaa la magacaabay guddiga madaxa bannaan ee dib oogista dastuurka soomaaliya adigu waxaad madax u tahay guddiga baarlamaanka ee dastuurka bal waxaad marka hore ku bilowdaa ilaa iminka maxaa idiin suuro galay hadday noqoto dhinaca dastuurka dib oegistiisii iyo hawsha ku saabsan dhamaystirkiisiiba
marka hore waxaan jeclaan lahaa inaan inaan ummadda soomaaliya horta baaqi yar u gudbiyaan jeclaan lahaa salaamana kadibna waxaan rabaa inaan ugu baaqo ummadda soomaaliyeed ugu duceeyo weliba in ilaahay siiyo nabad midnimo wada noolaasho leh kalgacal walaaltinimo iyo inay gaaraan isfahan istirgelin iyo wada tashi ku salaysan niyadsami iyo daacadnimo marka labaad waxaan jeclahay inaan ummadda soomaaliya haddana baaq u jeediyo oo ah dastuurka maanta laga hadlaayo annagu haddaan soomaali nahay anigu naftateyda ku jiri jiray waxaan u haysan jiray wax inay dowladdu iyada leedahay laakiin markaan hadda dhulalkaan imid oo weliba maraykan aan imid kadib aada waxaan u fahmay dastuurku in uu yahay wax shacabku leeyihiin dowladdu inay tahay wax shacabku soo doortay dastuurkana iyagaale dowladday soo doortaanna waxay usoo doorteen inay u adeegto marka soomaalidu inay arrintaas sidaas u gartaan ayaan jeclaan lahaa waxaan rabaa inaan kuu sheego guddigan hadda annaga keynaa wuxuu jiraa hal sano iyo bar ayaan jirnaa hore nala kama magacaabin waxaa la nala magacaabay lix bilood markii baarlamaanku jiray kadibna hawshayni waxaan dareennay inay naga maqan tahay lugti labaad maxaa yeelay guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka ayaana la yidhaahdaa shaqadayna ugu weyn waxa waaye baarlamaanka inaan ka gadno qodobada dastuurka oo lasoo gudbiyo baarlamaanka keeno la keeno inaan baarlamaanka ka gadno marka horena kala soo shaqeyno ciddi ka shaqeynaysa marka waxaan naga maqnaayay guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka oo aan la sameynina naga maqnaa guddigaas hadda waxaa la magacaabay keliya bishii juun oo sanadkan labayo toban laba kun iyo afar iyo tobankii guddigaasaa naga maqnaay guddigaasaa marka waxaa dhacay inaan sugitaankiisii iyo kadaba shaqayntiisii iyo sidii loo magacaabi lahaay iyo waxaas inay dib noo dhigeen dib u dhigana waxaa keenay dastuurka laftirkiisa khaladaadka ku jira oo khilaafaadka dowladda iyo waxaas xukuumadda ka dhex dhexay xukuumaddii madaxweynaha ka dhex dhexay ayaa isagana aada dib noogu dhigay waa waxaan tahay marka leeyahay wax badan oo aan qaba lahayn ma qabanin laakiin wax badanna waa qabanoon hadda halkaan ka sheegi doono waa tahay marka maryan waxaa tidhi dadku in ay dareemaan inay dastuurka leeyihiin En, ah, dareenkaasi intaanu iman marka hore waa inay timaadaa in dadka dad- dadka dastuurkii ay fahmaan oo sharaxaad badan en, ay timaado marka ma kula tahay in la sameeyey dhammaan ah, wixii loo baahnaa ee dastuurkan qabyadaa dadka lagu fahansiin lahaa horta dastuurkan qabyadaa waxaa ka horreeyay muddo sideed sano ah ayaa dastuurka laftirkiisa qabyadaa laga shaqaynaya oo intaas laysku dayayo dadka soomaaliyeed in loo fasiro in loo macneeyo in da- la tuso inay dastuurka leeyihiin laakiin waxaa weli muuqata dadku inaysan fahamsanayn waxa dastuurkan ku dhigan ee in- inay tahay heshiiskii bulsho oo bulshada soomaaliyeed ka imaan lahaa oo caddaynhay siday soomaali u wada dhaqmi lahayd ama u wada joogi lahayd ama dawlad u wada noqon lahayd weli waxaan isleeyahay si fiican looma dhacsiinin marka shaqada ugu weyn oo noo taalla ma aha dastuur sameyn ma aha ee dib u eegis ma aha shaqada ugu weyn oo labada guddi u taalla waxa waaye dadka soomaaliyeed iyo dastuurka inay islahaysiiyaan oo ay tusiyaan dastuurkan inay iyaga leeyihiin waa tahay laakiin ah, iminka laba sannadood way ka soo wareegtay makti- waktigii dastuurkan qabyadaa la ansixiyey En, haatanna en, ah, waxaa la qorsheynayaa labada kun iyo shan iyo tobanka sanadka soo socda in afti loo qaado marka haddii waktigaasi labada sanaa aan hawshaasi weli lagu gudagelin sidee u suuragelaysaa in intaasi en, eh, eh, lagu dhammeeyo hawsha dib u eegista Een, hoose dib u eegista labay u kala qaybsan tahay qayb waa qodobada dib dib loo eegaayo ama waxyaabaha khilaafaadka ka- dastuurka oo dhan khilaaf kama taagna mas'alada khilaafiya qaar ay ku jiraan qaarna sidooda dadka soomaali maba diidanaba marka een, kuwa khilaafka ku jira in laga shaqeeyo lagala tashado dadka soomaaliyeed lagala tashado oo marka horeetana loo macneeyo waxa laga hadlaayo waxay yihiin marka dambena taladooda la weydiiyo la yidhaha sidee idinla tahay dadka la dhegeysta laftirkooda lana fahamsiiyo lana dhegeysto marka shaqadaas waxaan jecelnahay haddii aan la yidhaahdo sanadkan hadda noo harsan oo laga shaqaynayo annaga iyo guddiga kale labadaba inaan isqaybino oo aan dadka soomaaliyeed la hadalno kuwa dalka joogana aada ula hadalno kuwa dibadda joogana la la qaybsano waxay talooyin ay na siinayaan waa tahay Eh, dastuurka weli dadka looma soo bandhigin oo afti lagama qaadin Eh, inta qabyada ee iminka la ansixiyey labada sano ka hor en, weli wuxuu waxa uun dhaqangelintiisu ay tahay inay ka bilaabaan en, hay-adaha dowladda laakiin waxaad moodaa daa qodobo gaar ah oo dastuurkan qabyadaa ku jira oo ay ahayd iyagu inay fuliyaan inaan la fulin sida matalan weli waxaa muran ka taagan yahay en, arrintan ku saabsan awoodda ah, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo mararka qaarkood en, taasi muran badan dhalisa ooba keentay in xitaa khilaaf u dhacay sanadkii hore En, maxaa marka arintaasi ay, ay, ay, ay u hiirgeli ladahay oo loo kala cadeyn laayay
Een, horta dastuurka xataa haddaan anagu hadda cadeyno oo aan dhahno sidaas iyo sidaas maaha ama sidaas ha laga dhigo haddii xataa anaga guddi ahaan aan dhahno anagii guddiga kale waxba ma tarayso maxaa yeelay guddi waxaa la rabaa waxaan soomaalina in la dacsiiyo ogolaato baarlamaankana in laga gudbiyaa la rabaa intaan afti dadweyne loo gudbi marka masalooyinka khilaafiga ah oo hadda wareerka ka taagan yahay waa uu lix mas lix lix ma- mas'alaan kusoo koobi karaa waxa waaye federaaleynta dalka Sax.
federaaleynta dalka waxay kamid tahay masalooyinka khilaafku ka taagan yahay dadka xoogooda maaha federaaleynta waxay diidan yihiin laakiin waa sida loo kala qeexaayo federaalka qeyb meeqa qeyb ma lix qeyb ma shan qeyb ma toddoba qeyb sidee gobolada laysu raacinayaa ma lix gobolaa israacaysa ma saddexa israacaysa ma labaa israacaysa waxaas waa waa tan koowaad waaye tan labaad waa kala qeexidda awoodaha madax madaxda dalka oo ay ugu xoog badan tahay madaxweynaha iyo iyo prime ministerka arrintaas iyada ah soomaali ayaday ka go'daa haddii ay ka dhigayso een, madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen keliya hadday ka dhiganayso oo awoodda mas-uulinta xataa madaxweynaha la siinayo soomaali bay ka go'daa haddii kaleetana in prime minister xoogle la sameeyo madaxweyne maxay aheyd markaa ceremoniala la sameeyo oo oo asagu yacni figar keliya ah in la sameeyo labadaas arrimood soomaaliya ay ku go'daa waxyaabaha in laga doodo ay tahay waa hadda in laga hadlo ama in laga shaqeeyo ay tahay arrinta saddexaad waa jinsiyadda soomaaliya ma waxaa soomaali ah qof kasta oo hooyadiis iyo aabihiis ay soomaali yihiin miyaa soomaali ah meeshuu raba adduunka ha ka joogay mase waxaa soomaali ah qofka aabihiis iyo hooyadiis soomaalida yihiin laakiin xuduudaha dalka soomaaliyeed jooga miyaa ayaa jinsiyadan arrintaas in laga dooday iyadana u baahan taha go-aan laga gaaro waxaa iyadana u baahan in go-aan laga gaaro khayraadka dalka qaybsigooda khayraadka gobol kasta khayraad haddii laga helo ama wuxuu khayraad haysta maasaa iskale dowlad goboleed kasta magadaa iskale kan shanaad waxa waaye awoodda dowladda dhexe iyo dowladaha dowlad goboleedyada iyadana in la kala qeexo oo maxay dowladda dhexe awood u leedahay maxayse dowlada dowlad goboleedyadu ay gaar u leeyihiin ayadana si fiican in loo kala cadeeyo waaye tan lixaadna waa arrinta caasimadda caasimadda maxay noqonaysaa mataqaanaa maqaamkeedu muxuu noqonayaa sharci gooniyaha loo suubiya ayaa ku taalla maxay aheeday dastuurka sharcigaas muxuu noqonayaa lixdaas arrimood waaye arrimaha dooda ka taagan tahay haddii hadda anaga gudagalnana lixda arrimoodon uga hormari doono oo aan ka shaqey doono waa haddii aan la yidhaahdo marka iyaad la tashanaysaan lixdan arrimood in la kala caddeeyo kolley waxay u baahnaanayaan talooyin badan in laysku darsado ma labadiinan gudduun baa u madax bannaanaanaya oo intaad isla eegtaan qol isku xidhaan aad falanqaysaan baad natiijo soo gudbinaysaan mise bulshadaba waad usoo bandhigaysaan si ay iyaguna inbut iyo dee go-aanno ugu lahaadaan iyo fikir shaqadayna laba qaybood ay u kala qaybsan tahay qayb annagaa leh oo waa qaybta ka shaqaynta gacan ku-haynta aheyd laakiin qaybta go-aan gaarista iyo dastuur samaynta shacabka iskale waxaan la hadli doonaa shacabka soomaaliyeed oo weliba kan gudaha joogaan aada ula hadli doonaa wakti badan ku bixi doonaa waxaan usoo dirsan doonaa wufuud dibadda ayaan wufuud usoo dirsan doonaa oo soomaalida dibadda joogta ayaan ayagana tala weydiin u samayn doonaa haddii ala yidhaahdo waxaan samayn doonaa baarlamaanka laftirkiisa la keeni doonaa wax alla iyo wixii aan isdhahno arrintan saan miyaan ka dhignaa mase siyaan baarlamaankaa hor keeni doonaa markaasaa baarlamaanku ka doodi doonaan doodahaas ayaad ka qaybgeli doontaan baarlamaankuna bacdamaa ay yihiin shacabka wakiilkiisa ay yihiin ayaguna shacbiyada ay ka kala yimaadeen iyo gobolada ay ka kala yimaadeen ay dhegeysan doonaan markaasay ayaguna go-aama ka gaari doonaan waxaan kala tashan doonaa dowlad goboleedyada ayaan kala tashan doonaa kuwa dhismaaya iyo kuwa dhisan intaba maxay idinlantaa laga dhihi doonaa arrimahan kulli waa waa la isweydiinaya wax lagu heshiis yaha la rabaa in la suubiyo dastuur markii la dastuur markii la yidhaha shacbigaa iskale shacbigu waa inuu ku heshiis yaha wax la sameynaa adigu marka lixdan qodobaad iminka tilmaanteed aaminsan tahay inay yihiin kuwa xasaasiya oo khilaafka badan iyo muranka badan uu ka jiro sideed u kala horumarin lahayd matalan aniga waxay ila tahay horta federaal anaga ma naqaano federaalka wax lagu xukumo aysan soomaalidu garanaynin marka waxay ila tahay arrinta federaalka in lagu hormariyo marka hore iyada laga shaqeeyo anaguna fahmno dadka baarlamaanka inta ku jirta iyo guddiyada laftirkooda si fiican u fahmaan federaalka soomaaliya federaal uma awood qaybsi moogtaa federaal waa devolution waxa afkargaala lagu yidhahdo ama disinternisation waaye waxa waxa lagu yidhaahdo laakiin federaalow adiga maxaa tahay federaalka loo hormariyay haddii taas la xaliyo maxaa xigayay kula tahay adiga aniga waxaan ku xijinahay awoodda madaxweynaha iyo prime ministerka awoodda madaxweynaha iyo brin in la kala cadeeyo in la kala cadeeyo ama laga dhigo sideedaba waxaan qabaa ha laga dhigo madaxweyne executive ahoo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenle sida goboladuba ay sameeyeen sidaas ha laga dhigo ama haddaan laga dhigaynin ha laga dhigo maxay aheeday prime minister xoog leh oo isagu awoodda xooggeeda iskale iyo madaxweyne mataqaanaa kor adugu sharafeed ah labadaas mid labadaas mid ha laga dhigaan qabaan waa tahay tan ku saabsan maqaamka caasimadda muqdisho waa caasimaddii dalka waa meesha dadka ugu badan ay degan yihiin waa meesha dhinac marka kasta la eego soomaaliya halbowlo u ah arrintaasi dadka qaarkood fartay ku fiiqayaan waxay leeyihiin may ahaynba in laga doodo caas maaragtay ama shaki la geliyo maxay kula tahay adiga aniga waxay ila tahay magaalo madaxda muqdisho inay magaalo madax tahay shaki kuma jiro warkaas warkaas laga hadda hadal kama taagno ma noqonaysaa mase ma noqonayso maahan xataa dastuurku wuxuu qeexaya wuxuu leeyahay maqaam gooniya iyo sharci gooniya loo samay doonaa maogya caasimadnimada layskuma haysto waxaa laysku haystaa caasima ha ahaatee maxaa sharci u ah muqdisho maxay tahay muqdisho marka waxaa dadku waxay rabaan inay ku qancaan in caasimadu ay noqoto magaalo qof kasta oo dareemi karo in magaaladiisa ay tahay waxaa laga rabaa xamar inay ka muuqata calaamadda soomaalinimada caasima caasimad macnaheeda waxa waaye goboladu waxay rabaan ha ahaadaano laakiin muqdisho inay ka muuqato calaamadii soomaalinimada inaan aniga iyo adiga iyo isaga iyo iyada iyo dadka dhan aan walaalanahay in muqdisho ay ka muuqataa la rabaan marka sharciga laga soo saari doono waa inuu noqdaa sharci waxaas muujinaa waa tahay n dadka soomaalida qaarkood ee dhaliilaya n dastuurkan qabyada iyo sida loo dhammaystiraya iyo dhammaan howlaha ku xeeran n waxay ku doodayaan oy leeyihiin n dadka soomaaliyeed ama shakhsiyaadka soomaaliyeed ee hawshan wada n dastuurkan iyo waxaan ay wadaan maaha wax madaxooda ka yimid ama soomaali wadatee waa wax ajanabi iyo eh, dad gaara ay wataan arrimo noocaasay dadku qaarkood shaki ka muujinayaan maxaa dadkaasi u sheegi lahayd dadkaas waxaan u sheegi lahaa wax alla iyo wax adduun dastuurkan waxa ku dhigan cid hadda sanka annaga naga gelinayso na dhehayso sidaas ku aqbal ama sidaas ku diid midna ma jirto waxa ku dhigan waa wax naloo soo qoray waa run waa ku jirtaa gacan ajnabi amba waa dareensanahay inay ku jirto laakiin soomaalida ayay ka go'daa siday ayagu rabaan sida ugu fiican sida soomaalinimo ku jirto sida midnimo ku jirto sida walaalnimo ku jirto ayagaa laga rabaa inay usoo qortaan hadda annagay gacantayna ku jirtaa dadka gacanta ku haya waa dad soomaaliya waa annagu weliba baarlamaan ahaan waxaan nahay wakiiladii shacabka ummadda soomaaliyeedaan nahay waxaana la ka rabaa wax soomaalida inay meeshan ka muuqdaan markaa bercentageka ama markaad eegto cadad ahaan intay leegtay inta ajanabigu ku daray eh, dastuurka qabyada ee soomaaliya aniga waxay ila tahay ma yara ma yaraan isleeyahay laakiin sideedaba dastuurkii hore oo annaga aan lahayn oo soomaaliyeedoo lixdan iyo kowda aan suubinay suubsanoo kii ugu fiicnaay ahay kaasba gacan ajnabiya ku jiro talyaaniyaa nagala shaqeeyey iyo ingiriis iyo ilihii dalka nimankii dalka hiisi jiraa nagala shaqeeyey waxba ma dhibayso waxaas waxaa nalaka nala ka rabo waxa waaye kun lixdan iyo kowdii waan ka cilmi sagaal boqol lixdan iyo kowdii waan ka cilmi badannahay waan ka waaye aragsannahay waa tahay maanta maanta nala ka rabaa caruurtayna ilmahayna ilmahooda boqol sano shan boqol sano wixii ay ku dhaqmi lahaayeen maanta inta wax garanaysaa laga rabaa wax lagu naaloodo oo beri loo duceeyo khayray ka tageen la yidhaha inaa maanta ka tagna nala ka rabaa waa tahay marka eh, haddaad jadwalka ii sheegto sidaad doonaysaan inaad eh, hawshan ku dhammaystirtaan hadda labada kun iyo shan iyo tobanka waxaa la leeyahay aftih loo qaado n labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa laisku diyaarinayaa doorasho n adigu waxaad muujisay inaad ku rajo weyn tahay eh, intaan labada kun iyo lix iyo tobanka la gaarin in wax walba la dhammaystiro n aftidan sanadka soo socdana la qaado bal hawshaasi jadwalkeeda ii sheeg wakhtigee iyo wakhtigee baad qorshaynaysaan inaad dadka af- bahalkana lagu dhammaystiro aftidana loo qabto hawshaasi waxaa ku xiranna bal ii sheeg marka eh, eh, is- aan isku nimaadno labada guddi markay isku yimaadaan oo shaqada aan bilaabayno een, hadda waxaan samaysanaynaa sharciyadii aan ku wada shaqay lahayn iyo wixii naga dhexeeyey sidaan mataqaanaa si wanaagsan ugu dhamaysan lahayn ayaan ka shaqaynay oo heshiisyaa hadda kala saxiixanay waxaasna waa wadnaa marka ugu horeyso aan isku nimaadno waxaan isla fiirinaynaa dastuurka guud ahaan qodobadiisaan isla fiirinaynaa qodobada khilaafiga iyo qodobada caadiga ah aan horta isla fiirinaynaa markaasaan waxaan qaadanaynaa wixii aan isdhanno qodobadan ama dhinacasaas sidaasay ku luleysan tahay hal halaa uga soo shaqaynaynaa halkii qodob ama labadii qodob ama saddexdii qodob oo aan ka shaqayno weliba cutubyaan ka shaqayn doonaa qodobyo keliya lagama shaqayn doono cutub hal hal cutuba maraa laga shaqayn doonaa ayaa markaas waxaan yeeli doonaa ummadda soomaaliyeed marka hore u macnay doonaa waxa loola jeedo iyo waxa meesha ku qoran iyo wixii ku dh- dhignaay iyo waxa la bedeli doono marka labaadna waxaan ka shaqay doonaa inaan ayagii la tashanoo dhahno maxay idinla tahay talooyin na soo siiya oo dadkii markaas ay naga soo siiyaan talooyinkooda kuwa dalka jooga ayaan ku horumari doonaa oo shaqada xooggeeda la qaban doonaa laakiin dadka dibadda jooga oo soomaali communitigana aada iyo aad ay agteena qiimo uga leeyihiin oo wadaxaajoodka markaan dhammayno ayaa waxaan isku dayaynaa marka inaan la kaashano dad expertis ah oo ama soomaaliya ama ajnabi ah inaan marka qodobadii si saxa u qeexno markaan qeexidaas dhammayno ayaan waxaan keeni doonaa baarlamaanka markaasaa baarlamaanku ka doodi doonaa markaasaa baarlamaanku ama aqbali doonaa ama diidi doonaa hadduu aqbalay waa aqbalay hadduu diidana markaas baarlamaankaas sixid ugu noqon doona waa gartay markaad waa sixid sidaas.
hawsha markaa ah, aftiduna intaasoo dhan bay ka ka dambayn doontaa ha waa ka dambaysaa marka eh, gabagabadii haddii eh, sidaad imika wax u wadaan aanay suuro gelin oo afti aan sanadka dambe dastuurkan loo qaadin oon la dhammaystirin taasi waxay ka dhigan tahay in doorashadii eh, labada kun iyo lix iyo tobanka ay calaamad su-aal saaran tahay ha so so sidaasu looma qaadan karo waa loo waa loo qa- waa loo qaadan karaa laakiin annaga waxaan ku dadaalaynaa xoogayna labadaa guddi oo aan ka koobannahay qoqolaba shaqay leedahay shaqadayna annaga xooggayna waxaan saaraynaa qaybta shaqada nagaga aadan inaan annaga kasoo baxna aan isku dayaynaa waxaa laga rabaa xukuumadda qaybka ka- kaga aadan inay kasoo baxdo waxaa laga rabaa mataqaana bulshada caalamka oo arrintan waa idinla samaynaynaa le inay qaybta kaga aadan kasoo baxaan waxaa laga rabaa shacbiga soomaaliyeed inay qaybta kaga aadan kasoo baxaan marka haddii leesla wada shaqeeyo qola kasta shaqadeeda ay qabsatana wuxuu waa hagaagayaan haddaan leesla shaqaynina ma hagaagayaan waa tahay Een, maryan cariif qaasim een, aad iyo aad baad u mahadsan tahay wakhtigaaga iyo inaad barnaamijkan marsida mikrafoon ka qayb geshid waa mahadsan tahay artigana intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeennii martida mikrofoonka oo toddobaadkana ay marti igu ahayd maryan cariif qaasim oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya isla markaana madaxa waa guddiga baarlamaanka ee dastuurka intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa cabdulcasiis xuseen oo idinleh sidaasiyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdicasiis eh, xuseen cusmaan iyo barnaamijkaasi martida mikrofonka inta haddaan kaga gudubno waxaad ku soo maqan barnaamijkii xiisaa lahaa caweyska washington iyo sahre ciila nuur
wacanan wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaybtii labaad ee waraysigii fannaanka weyn cabdinuur allaale iyo qodobo kale oo xiiso badan oo dhammaantood baad kaga bogan doontaan caweyska washington dhegaystayaasha sida gaarka ugu xidhan barnaamijkeenna caweyska washington toddobaadkii hore waxaad maqasheen dalka jayne iyo mid ka mid ah cuntooyinka lagu cuno oo runtii soomaali tiro badan ee argagax iyo layaab amaba lama filaan ay ku noqotay bal caawana aynu eegno sida meelo badan oo jayne ka mid ah meydka loo siyaarto amaba loo xuso waalidiintii dhimatay waa kan najiib ciise oo ka mid a ardayda wax ka barata dalka jayna Een, aad iyo aad aad u mahadsan tahay zahar waxaa ka mid ah een, zahar maalin dhexdaas ayaan een, een, waxaan marayay waddo markaasaan waxaan soo maray meel lagu gubaayo lacag oo been abuur ah oo lacag buga ah marka lacagtaasi waxaa la leeyahay waxa ay ku socotaa xilligii waxaa la joogaa la xusaayay waalidiintii dhintay ee dadka shiinaha ma garatay waa tahay marka waxaa jiro ciid ay xusaan maaragtay qabriyada la tago oo een, maxaan ku idhahdaa qabriyada cuno la dhigo oo laleeyahay cunada waxaa cunaaya dadkii dhintay ma garatay waa tahay
waxaase iigu qosol badneed lacagtii ayay ii dhiibtay islaan duqobo markaas waxaa dusha uga qoran een, lacagtu waxay ku socotaa xawaaladii qiyaamaha ama bankigii qiyaamaha ayay ku socotaa oo waxay leeyihiin dadkii dadkii waalidiinta ahaa ayaa maaragtay lacagtan qaadanaya marka waxaan ku idhi oo di- dad waalidkii way dhinteen waad jeceshihiina maad lacag saxa u dirtaan haye markaas inta qosashay tiri lacagtan waxaa laga isticmaalaa adduunkan aan ku nool lahay marka xagga kama socotay tiri ma garatay marka iyaga waxaa loo samaynaya lacagtii aakhiro ha lacagtii aakiraa loo samaynayaa oo warqado dusha sare markaad eegtidna lacagtan shiinaha ee yuwaanka loo yaqaanay uga eg tahay ma garatay waa tahay laakiin halka ba- halka lacagtan runta ee shiinaha Mhm.
ay ku qoran tahay bankiga dhexe ee waddankan Aha.
halkaa waxaa ku qoran bankiga qiyaamaha ayaa dusha uga qoran ma garatay marka waa xawaaladii aakhira loo diraya lacagta aad iyo aad aad iyo aad runtii aadaan ugu qoslay dabaa la shidaa dabkaasaa lagu ridaa lacagta way gubanaysaa markii ay gubato waxaa la leeyahay way gaartay macnaha waa la receive gareeyey waa ma garatay waa tahay waa la waa la waa la qaatay lacagtii waan gartay marka e, lacagta la gubayaa e, ma lacag tiro badan baa mise waa lacag yar oo qof waliba hal warqad buu gubayaa waa dhowr waa qof walba xirmo lacag uu gubayaa halka maaragtay soomaalida maaragtay boqol boqolka laysugu duubi jiroo kale in la ega qofkiiba gubaya ma garatay waa tahay marka e, ma qof kastaaba maalinta waalidkiisu dhintay gaar buu u xusayaa mise waa maalin waddankao dhan u astaysan in waalidiintii la xuso waa xilli waddanka oo dhan u astaysan oo runtii markiid xa- markaad xaafadaha dhex marto Mhm.
waxaa arkaysaa dadka oo banaanka usoo baxay oo ilmaha yaryar iyo iyo islaamaha waaweyn iyo maaragtay odayaashuba ay maaragtay meel yar intay ay xariiqaan oo ay ay dab ku shidaayaan ma garatay si fiican aad iyo aad oo lacagtiina halkaa lagu gubaayo waa xilli waan gartay marka ma dowladda soo bixisa lacagtan la gubayo oo iyagaa soo sameeya mise qof kastaa gaarkiisu u samaystaa xilliga ay soo dhowdahay munaasabadaasi sidaasuuna ku gubaa lacagtiisa maya dad waxaa jira oo ka ganacsada waxaanu sameeya moogtahay Mhm.
oo waa oo lacagahan soo sameeya warshado yaryar kusoo sameeya oo hadhowdina suuqa keena oo iibiya ma garatay si fiican marka e munaasabadda dadka ra- raashinka halkee la geenaya ma qabuurihii baa la geenayaa mise raashinkana waddooyinkaa lagu daadinayaa najiib Mm, waxaa la geynayaa qabuurihii ayaa la geynayaa marka raashinkii halkaasaa la duldhigaa inkastoonan aanan tegin qabriyada Mhm.
laakiin waxay ii sheegtay maaragtay islaanan wada shaqeynaa waxay igu tiri eh, lacagtan waxaa cunadan waxaan geynayahay tiri waalidkay marka waxaa ku jiray tufaax iyo cunooyin fara badan oon cunadii aan naqaanay ah ma garatay malaha waxaan idhi dadkii baahnaaye faraha badnaaye ma aragtay en xilliyada ma aragtay way ka faa'iidaysan lahaayeenaan jeclaa waxaan khuraafaadka inta qabriyada tagaan cunada kasoo qaataan intaysan baabi'in Eh, runtii waa sheeko aada u layaab badan aada iyo aada
haatanna waa sheekadii adeegto iyo xasan kaafi qoyste oo halkii ay toddobaadkii hore joogtay inooga sii ambaqaada
gurxan toos buu walaashii idil ugu tegey wuxuuna la socodsiiyey in nasiib wanaag nin odayga yaqaan la helay markaana uu la joogo haye idil maanta waxaan hayaa oday odaygii saaxiib la ahoo meel fog uga yimid ka waran nasiibkaas gurxan baa yidhi yaah alla nasiib badanina maxaad ka sheegaysaa waa innaga awowgeyn hellaye oo hadda waaba la joogaa idil baa la soo booday waa la joogaa booyaalow maxay noqon ma runbaa ma beenbaa xabbaar baa hadalla'aan meeshii liisi soo horfadhiyey idil awal shaqay haysaye intay faraha ka qaaday baa la israacay odaygii baa la aadmaagay haddana sibaa looga madax laabayey oo waxaa la heli la'aa meel wax laga bilaabo iyo si arrinta loo furfuro gurxan ayaa mar dambe yidhi anaa aqaan oo odayga yimid baan inta qada u qaadno dabadeed waraysanaynaa miyaanay ahayn war maye intay tahay bay si walba u tahaye sidaa inoogu daa ilaa cabbaar baynu joogi shaqada hadhowna baararkaas baynu u qada doonanaynaa laakiin gurigiinna aynu taleefon u dirno inaynan soo qada doonanayn sow ma aha idil baa tidhi runtaa weeye ee u dir iskana sii shaqayso anaa kuu iman doonee waa layska kala dhaqaaqay iyadoo mid waliba shaqadiisii aaday saacado dhowr ah markay tageen baa gurxan u soo laabtay odayadii oo inta kol hore kala war dhammaysteen haddana iska kaftamaya markuu soo gelayey sharqan buu soo sameeyey si cartan u ogaado inuu soo galay salaan iyo xog waraysi buu ooda ka soo qaaday haye adeer maanta sow lama ladna haa waa kan maduulihii madufoobihii da'diiskaroone idaryeele deeq badane beeldaajiye takhtarkan kuu sheegayey sugulow waa kan waxaan hubaa in haddii meel kastoo cisbitaal yahay kanoo kale joogi lahaa soomaalidu wada biskoon lahayd si aan u tilmaamo garan maayee ninku waa ninkan maandhe ilaahii ku abuuray ee wax ku baray baa mahadda iska leh anigu waan ogahay oo abaalkaaga gudi maayee eebbaha kaa ajar siiyo cartan baa yidhi haye odaygani ma saaxiibkaabuu ahaa anaaba saaka iridda soo dhaafshaye dawadii saakisow laguma siin haa la isii waana ku sii ladnaaday odaygani intuu saaxiibkee yahay buu adiga mooye inta maanta adduunka ku nool yahay qofka iigu waxtarka weyn waxtar ee baa lehe laakiin labadiinnan la'aantood fili maayo inaan sinaba u noolaan lahaa bal eeg wuxuu dartay uga yimid kumanyaal kilomitir haa waan gartay ee magaalada meel uu seexdo ma ka helayaa gurxan baa weydiiyey waa helayaa maandhe sidaan filayo walowba ay si u adag tahay dhaqsuubase u tegayaa cartan baa ku jawaabay waa hagaag waxaannu yeelaynaa bal maanta anaa marti qaadaya mise meel kaleu ka casuuman yahay gurxan baa ku dayey war waad maqlaysaabay ila tahay waxna kama qabtid oo waa sida daktoorku yidhiye la qada tag kollay innagu waynu wada joognaaye cartan baa saaxiibkiis ku yidhi waa sidaad ku taliseen adiguna waad ku mahadsan tahay markaad tidhaahdo inawad baan ku raacayaa inta ka horaysase halkan baan kugu sugayaa sugullaa ku aqbalay gurxan baa inta dib u laabtay ku sii yidhi waa hagaage isii sug anaa ku soo mari doonee cabbaar kadib baa waxaa soo wada galay gurxan iyo idil oo wada socda sugullayna yidhaahdeen inakeen waa la wada baxay oo waxaa la abbaaray lama raagraagine maqaayad dallaalimo leh oo ay ku kala sheeko bogan karayeen si aan weliba sheekadooda doodda ah loo maqal waxay tageen baararka magaalada ka baxsan ee loo majabaxsi iyo qadatago meel geed hoostiis ahoo cidlo ah baa inta la tegey darin lagu fadhiistay iyadoo qada sugulla aqoon dheeraada u leeyahay ee bariis furfura hilib falfala iyo caano ka kooban laga majeertay sugulle oo baahi bala ahi haysay baasinaba u qaadan waayey in cunto sidan ah waddankaba laga helo beerka ayuu dhigtay oo inta ka fulay duceeyey labadii walaalaha ahaa ducada dantay lahaayeen baa kala weyneede iyadoo markaa laga farxashay lagana tirtirtay cuntadii oo la fandhicilanayo ayaa gurxan yidhi adeer nabad walaalo ayaan labadayada nahay waxaa jirta inaynan aqoon isu lahayn laga yaabee inaynu ismagac naqaano oo keliya cartan baana taa u sababa way jirtaa inaan ku dadaalay odayga saaxiibkaa ah anoo u arkayey inuu ruux dad iyo ciirsi la'yahay iyo iyadoo weliba jirro iyo itaalxumo iyo gabowba ay u sii dheer tahay hadda iyo dan waxaan doonayaa ama ku weydiisanayaa inaad odaygan taariikhdiisa noo taataabatid waxa qof da'daa jooga uu u cid iyo ciirsi beelay iyo adoo sheegay in dad uu dhalay magaalada joogaan isna kaba xanaaqay markaad ku soo qaaday sugulla oo ahaa garcaddaa aan sidaa loogu duur xilin baa hadba dhan eegay oo wuxuu baadigoobay su-aashaa waxa meesha keenay inkasta uu aad u doondoonay haddana soo dhufan waa meesha dulucdu tahay marnaba ma keensan meesha ama dhanka labada kale wax u warsanayeen meelo kale buu hadba isku qaadayey waxayna uga badnaatay lacag bay doonayaan oo waxay rabaan inay ogaadaan maalkiisa
waa hagaag qaybta halabuurka iyo heesaha waxaa marti noogu ah fanaanka weyn cabdinuur allaale oo magaalada jabuuti ugu warramay falastiin axmed iimaan waayadan dambe heesihii aad qaadaysay nimco yaasiin maxaa la qaaday haddii aan ku nimco yaasiin heese badan baa la qaaday iyada afkeeda ka sheegto oo meel walba ka sheegto oo tiri aniga fankayga soo bixitaankayga cabdinuur gacantii ugu weyneed buu ku lahaa beri ay soo gelaysay ee website ay kusoo qortay waana naag dadaal badan oo aada iyo aada u dadaal badan oo fankeeda ku dadaashay laba hees iyadoo lay timid mogtahay london oy soomaalidii jabkii ka soo baxday labadii hees maantana iyadaa ugu albumiya badan waa dadaal bay ku keentay iyo fanjacayl heesahan la qaaday waxaa ka mid ahaa jacayl lama moosi kara iyo heesta jacayl lama moosi karo riwaayad deeg ku jirta
hawalaad nuur ruwaad laydhaha bay ku jirtay ruwaadda waxaa markeeda hore dhigay alla u naxariista marxuumka siciid xamar qoodh ayaa dhigay ruwaadda anuu mar labaad bay ahaydoo koobi baan ahaa laakiin idaacadda uma duubnay isagaan ayaa ogolaaday inaan idaacadda duubaanugu orijinaalka nimco jaamac baa saddex toddobaatan ku baad
marka waxaa ku leedahay waxay ku leedahay jacayl lama moosi karo waxa weeye gabadh ninka dhoofay oo ninka dhoofayna saaxiib ahaayeen isaga oo weliba lagaga tago sii ilaali layidhi dabeed ninkii sii ilaali layidhi damac oo ka galay gabadhii oo dabeedna dee sameeyo naaninkii kuma soo socdo gabdhuu isaga guursaday naaga cadcad buu guursaday dabeed buu u dhoofay maxaa ku dhibay marka waa tale dee adiguba waad garanaysaa dee markhaatina waa tahay waa tale markhaati baad ahayd inaan dee ninkani iga dhoofay oon isugayo adaaba ilaa lagu xagee baan adiku marin qalbigu waa meel qudhe waatan ku jawaabisa waa tahay cabdinuur bale heestaasi oo ay horey kuula qaaday fanaanadda nimco jaamac hadda waxaa kuula qaadaysa fanaanadda nimco yaasin oo aad dib u soo wada qaadeen bal dhegaystayaashu hayna la dhegaysteen jacaylama muusi kara oo sidiimayay gudaa mirood buu kugu dilaa jacaylama muusi kara oo sidii mayay gudaa mirood buu kugu dilaa midyadaa buu sitaa halbowlaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midyadaablusitaa hal bowlaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midhaha geed sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midee la midhaha geed sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midee waxaan ku matalayaa nin maqanoo meel fog jira hase meher kaga teg yihiin miyaa malab loo tuqaa waxaan ku matalayaa nin maqanoo meel fog jira hase meher kaga teg yihiin miyaa malab loo tuqaa dhemacan loo saydhiya abooy muradka lagu xidhaa macan loo saydhiyaa haa muradka lagu
adagwadi mabise imayracayo imiray mawjada xusan ku dhacayadiguwadi mabise imayracayo imiray mawjada xusan ku dhacay dhexdooda kuma hayaa ilaa madaxa qarsoon madgaabsha mugiija cayhiil inta milqsaday ku mumay dabeed muudsaday margaday maragtiisaygu xidhan kumadheanoo ismood dabeed muudsaday margaday maragtiisaygu xidhan kumadhay aanoo ismood sidayda hadduu ku mudo dushaaday ka muuqalayd murtida waxaan uga socdaa haa ma moogin midhkan jecle sidayda hadduu ku mudo dushaaday ka muuqalayd murtida waxaan uga socdaa way ma moogin midhkan jecle
cabdinuur heestan waxaad moodaa inkastoo waqti fog la qaaday laakiin in hadda ay dad badani aada u xiisaynayaan dareenkaasi ma aragto dadku ma ku weydiiyaan heestan maadaama dhoofkiina uu batay oo dadkii hadda badankoodii ay kala maqan yihiin aada iyo aad waxaad arkaysaa heese lixdankii la sameeyey oo maanta aad moodo inay dib u cusboonaadeen waxaana keenaya in heestan dib loo soo celiyo oo dadku ay maskaxda dib ku soo celiyaan maadaama la kala dhoofay oo badhnad yurub tegey badhna ay afrika joogaan kala maqnaanshaha labada ballamay iyo muddada dheer ay kala maqnaayeen isagoo dee awoodi waaya inuu soo qaado gabadhii uu keeno ama dee xaggii ogolaanshihii laga diiday dowladda ula joogay ama dee damac kalaba galow naa kale iska guursado dhibaatooyinkaas markaasan kaa leenin saddex toddobaatankii iyay jirtay baan leenahay ta maantay jirtaa dabada weye markaa jiritaanka waxaa soo celiyey ummadda kala go-oday ee labada qaybood kala noqday ayaa ku qasbaya inuu qof walba eeskii dib u dhegaystood ama gabadh laga tegay ama nin laga tago gabadhii tagtay xataa inagu badanta marka laga soo tago heesihii aad qaadaysay fanaaniinta waaweynaa lahayd ma jiraan heese aan la qaaday fanaaniintii waa beri oo alla naxariisee magool oo halkan aan cajirada show dhan ugu dhignay waangu igu qasabtayn inaan inkastoona fanaaniinta koobiga qaada ahayn ay sidii mar haddaad showgiiba ay dhigteen ina dee heesihii laga qaado weyn keligay ma joogi kara masraxa marka laba hees bay igu qasabtay inkastoo dee aan boorjes ka bixinaya maanta oo fanaaniin dee qarano iga waaweynaad qaatay allow naxariisan maxamed salemaanay qaadeen oo minankenyaaniga yimide kowdhe way duubanta idaacadday taalla markaa de maadaamaay fanaanan qaradahayd qaranahayd eela naxariistee halkana aan kusoo dhaweyno barnaamij ku dhigan dad qasab bay guaad inaan ku heeso ula heeso labadaas qadarada aherma heeso cusbaa la qaadiyey nimcayaasi heeso badan oo cusub baan xaggaa kula qaadnay markii dee een, dalku laga baxay sagaashanadii ruwaado waraabihii gebgeblaa waagii baa ku duutay iyo ruwaado cankaasaan dhignayoo markaa la dhigay markaa heesahaasi maay soo bixin inta badan inkastoo labiyo tobanka iyaga misiisi aanay joogeen waa beri waa beri oo dhan baa timiday koox waa beri oo ruwaad dhigay marka misiishin kuu dhannaayo sabri iyo mac- maxamed xuseen faarax iyo maxaan ku dhahdaa maadey iyo saciid eh, xuseen iyo raggii oo dhan baa dhannaa muuse allahu naxariisto u dhintay muuse sagsabonisihii raggii oo dhan misiisiyaankiina u dhannaa fanaaniintiina u dhannaa oo dacar baa ruwaada lahaa marka hayse badan oo qaadnay baa jira waana soo bixin way jiraan fanaanin oon- way jiraan runtii de oo in fanaanin ma wada sheegsheegi karo horta qof haddii aan ka tego dee qalab yaan loo arkinin wixii maxaa idin karo magacdiina noqon marka mino faarax oo kale
layladne waxaan nahay babaye badhowro axdigay dhigaaleen axdigay dhigaaleen dar alla u hooshi axdigay dhigaaleen dar alla u hooshi waxaa tahay adduunyada ayaxayga nolosho qalbiga qalbiga qalbiga ku aaminay aaminay waxaa tahay adduunyada ayaxayga nolosho qalbiga qalbiga qalbiga ku aaminay aaminay
naftayda agtaadiyo araggaaga jecelo indhaha indhaha indhaha ku weheshada weheshada fanaaniinta cusub aan usoo noqono wax heesaha fanaaniinta cusub ama reer dhabuuta ha ahaadaan ama kuwa soomaaliya ha ahaadaan aan la qaada ma jirtaa een, hablo yar yaroo een, een ba- barnaamij yaroon madaxweynaha maru dhignayoo een, qofka dibadda ka yimiday iyo qofka dhaqanka haystay waddanka jooga aan ka matalayno laha oo dhaqan laydha Een, gabadh runtii aad iyo aad codkeedu u macaan yahay oo anigu run ahaan markaan fan ka hadlayo inaan ay xaggalayn run aad iyo aad ii cajabiso fankeedu ummadduna ila saxday dee oo iminka ay codkeeda dhegaystaan naag la yidhaha kordahab yaa jirta marka barnaamijku way gula jirto labada qof ee dhaqankan wadaanayno heeskaa marka labadan qof ee dibadda ka yimid aan ku eriyeynay un lahayn omidhaxalayn gesi dhiiranoo lagu dhalayda gundhatiyoo kosidan dhexda kolxad ku xidhan fidhingeeska dhiga tala muranka dhexay dhexedhexaadiya dhegaalayda xir eed lagu dhamiyo dhaaxaan lahayn hubiyey kalbiskii dhacaya obey dhaantiyo ciyaar obey lagu soo dhoweeyo obey loo dhan yahay obey dhaaxaan lahayn adduun dhaqan buu isku dhaafay
markaas iyadu lahayd obey dhaaxaan lahayn habla dhiirano quruxda u dhan tahay
halkaas iyadna ka qaadaysa marka dhaqankiyaa ka hadlaysay markaas dhaqankii haa ninku wuxuu istaa fidhin golxad gundhate yacni intaa markuusta ninka wax ka maqani ma jiru lahaa waa waxaan ku faani karo laakiin surwaal daba siiban iyo sheekadani aad iila timiday gabadhii ay gabadhaadan iyo surwaalka sidataa deesmuku ma galayno mar walbana fanaanku waxaa habboon inuu dhaqanka u heliyo mar walba anuu dadka waxaan ku jiraa aada iyo aad ixtiraam u leeyahay dhaqanka dhowrana sababtoo ah haddii waxaana kaa dul muuqda eed wadaa adiga kaa dul muuqan waayo ma noqon kartid dee fanaan jira waa in waxaan ad dadka u sheegayso iyo muuqaalkaaga waa inay isku ekaadaan bulshada si aad ugu dhex noosha fanaanku waa inuu dabeecadda boqol jirka iyo afar jirka labadaba waa inuu dabeecaddooda yeeshaa ugu sheekeeya fankuun maaha cod macaani ma jirto wax cod macaan la yidhaho fan lagu noqdaa ma jiro way jiraan fanaaniin badan oo ilaahay u dhaliyo cod macaana sida marxuumkadib maxamed salmaan oo kale laakiin anu waxaan qabaa mabda ah waxa aad sheegayso waa inuu ka muuqdo korkaaga iyo sidaad bulshada kula dhaqanta waa dabeecadda fanku adugu kula nooshaa bulshadaada ayaa fankaaga qurxiya qiimeeya
waa hagaaga codkaasi baxsan cabdinuur alaale wuxuu gabagabow yahay barnaamijkii caweyska washington saare ciidla nuur ayaa la socodsiinaysay iyo cabdinuur oo waraysigaasi ay jabuuti uga soo qaaday falastiin axmed iimaan mid ka mid a qodobada warkeena gudurka roon aan idin dulmaro mid ka mid a saraakiisha ciidanka la dagaalanka argagixisada ee soomaaliya oo lagu magacaabo maxamed qiibe ayaa barqnimadii maanta lagu dilay weerar ka dhacay agaarka zobe ee magaalada muqdisho sarkaalkan ayaa waxaa weerarkan ku dhaawacmay uu ku dhaawacmay markii dambena u dhintay dhaawicii soo gaaray ma jiro wax wara oo dowladda federaalka ka soo baxay ama ay ka soo saartay weerarkan lagu dilay sarkaalkan balse ururka al-shabaab ayaa sheegtay weerarkaasi dhinaca kalena ciidanka la dagaalanka argagixisada uganda ayaa howlgallo ka bilaabay baaritaan ah hoteelo ku yaala magaalada kambala oo soomaalida ay halkaa ku leeyihiin ra-iisul wasaaraha ukrein ayaa sheegay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu doonayo inuu burburiyo madax banaanida ukrein inkastoo uu jiro heshiis xabajoojina oo ay fallaagada iyo xukuumadda ukrein wada gaareen isagoo ka hadlayay shir caalami ah oo ka socda magaalada kiyef maanta oo sabtiya ayaa ra-iisul wasaaraha ukrein arsen yetsenyuk waxa uu sheegay in hadafka master putin uu yahay inuu qabsado ukrein oo dhan intaasina waxaa kudhan idaacaddeenna fiidnimo saare cabdi axmed iyo anigoo maxamed cala xasan idila socodsiinay intaan galab inta aan ku kulmi doonno berri lixda iyo barka marka ay tahay saacadda afrikada bari waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.